ee dalka hogaaminayey ee shacabka soomaaliya matalaada dhabta ayagu u ahaay waxaan leeyahay aad iyo aad mahadsantihin halkan kasii wada muxuu ahaay sharciyada yani ka dhexeeya xukuumadda iyo adinkan halkaas kasii xoojiya muxuu ahaay wada shaqayntiina halkaa kasii adkeeya dalka adinka ayaa madaxa u ah runtii annagana waa idinkaabi doonaa insha allahu tacala waxa inooga aadan muxuu ahaay wada shaqayntaas sidoo kale waxaan rabaa in muxuu ahaay aan mahad celiyo xukuumadda ama dowladda dhexe ama xukuumadda uu hogaamiye madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre kalfadhigaan runtii kii saddexaad markaan kasoo qayb galnay iyo maanta waxaa u dhexeeya farqi weyn xagga amniga iyo xagga muxuu ahaay siyaasadda iyo xagga muxuu ahay dib u heshiisiinta muxuu ahaay runtii iyo xagga dhaqaalaha horumarka hufnaanta qaabka yani hogaaminta dowladnimada runtii waxaan isleeyahay dowladdan waa yani horey ayay u socotaa waxaan leenahay dowladda shacabka soomaaliya dowladda hala garab istaaga ha lala shaqeeyo annaguna waxaan diyaar unahay aan la shaqayno runtii dowladda waxaa la dhihi karaa waa dowladdii nabad iyo nolol ayaan maqli jirna laakiin waa dowladdii damaanadda shacabka ayaa la dhihi karaa runtii dowladdiina inaad garab istaagtaan oo ma shaqaysaan ayaan soo jeedinayaa baarlamaanka federaalka soomaaliyeed iyo baarlamaanka muxuu ahaay aqalka sare aqalka hooseba runtii waxaan leeyahay waxyaabaha khilaafaadka meel iska dhiga ee dowladda yacni shacabka soomaaliyeed indhaha u ah in muxuu ahaay la barbar istaago runtii annaga dowlad goboleedka hirshabeelle waa dowlad goboleedkii ugu yaraay dowlad goboleed macnaha la dhiso waxaan dhisnay xukuumadda ayaduna eyda ayaanu dhistay marka calaaqaadkeenna aniga iyo dowladda federaalka soomaaliya aad ayuu u fiican yahay waxaan u ballan qaadaynaa dowladda dhexe in aan calaaqaadkeen anigu uu fiican yahay iskaashigeennan uu fiican yahay inaan la shaqaynan aan diyaar u nahay aan la shaqayn doono insha allahu tacaala waxyaabaha iska jirjiro khilaafaadkan runtii waxaa loo hadli doonaa si muxuu ahay hoose oo aan muxuu ahaay aan miidiya ahayn in looga hadla ayaan diyaar u nahay laakiin aniga dowladda ayada ayaan xubin ka nahay dowladda federaalka waa dowladdii dalkaa u dhexaysay dowlad goboleedyadana waxay ka yihiin xubin xubin iyo jirkana waxaa weyn jirka ayaa weyn marka waxaan leenahay dowladdaasu annaga kama maaranno ayaduna naga maarato shacabkii ama waxaan nahay ay matalaysay waxaan diyaar u nahay in aan idinla shaqayno waxaan diyaar u nahay in aan idin barbar istaagno wada shaqaynteena iyo iskaashigeenna waa sidii wax iska bedela hal yaraatee ma jiraan marka aad iyo aad waa mahadsan tihiin waxaan idinka codsanaynaa un hirshabeelle xagga yacni waxaa kaloo rabaa in uu mahad celiyo hirshabeelle markii fatahaadii iyo dhibaatadii soo wajahday waxaa barbar istaagay dowladda federaalka soomaaliyeed ayadana uu mahad celinaynaa marka waxaan leenahay dowladda wada shaqaynteena waa halkeedii halkeenna kasii wada annagana waxaan rabnaa in halkeenna kasii wadno wax dhibaato ah oo hirshabeelle iyo dowladda federaalka soomaaliya dhex yeelan ma jiraan runtii waxaan ka codsanayaa beesha caalamkana in dowladdan la garab istaago annagana waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno aad iyo aad waa mahadsan tihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin hoggaanka wanaagsan ee aad dalka u haysiin annagana yani garabkiina iyo hortiina iyo gaashiina ayaan taabanahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu